Hallo. Hallo. Waa muqlaa
haa haa
Ee, ma qoladiisa halba haa maxaad u baahan tahay oo lagaa caawiya
waxaan u baahanahay maxaa taleefanaa miyo iga xanibane maxaad samaysay maxaa lagaga qalado badan miyahow anu kolley meel meherad aan leo maanan joogin safar baan ku maqnaay oo qalado fara badan baa kolley jiro oo lagu lagu sameeyey
maxaa lagu sameeyey
waxyaaba fara badan oo taleefan wakiilihii iyo waxbaa wax laga celceliya aanu malayn magacaaba lagu yidhahdaa junayd walaal ya
junayd junayd junaydi soo maaha Mhm.
xafiiska kaalay
xafiisyaan kaalaya jigjiga kaalay jigjiga kaalay
oo xaggeen jooga aan ka kaalaya dugsiga dee waxaad samaysay soo ma ogid
walaal anu maanan ani ma ahayn wakiilka soo meheradaan iska adil lahaa- wakiilka soo adil laguma siin walaal
meheradaan iska lahaa kowda safarna waan ku maqnaa maya magacaaga soo dokumentiga kuma furo
haa magacay ku fulan wixii khaladee dhaca adiga iskale marka wixii khaladee dhacaadaa iskale
maye qalad kusu yeesho looma sixi karo walaal xafiiska kaalay baan ku sharciga un bayna kala qabane
de sharcigu meel kasta sharcigu u joogaaye magacaaga soo wax kumaad samayn dembi kumaad galin
dembigaan ku galay maxii walaal muxuu yahaya waxaad Aa.
samaysay waxaad samaysay muxuu ahaa lacagta transactionada samaysay horta tamba- ma- lama sixi karo qofka ya
maxaan sameeyey xafiiska kaalay walaal
de xafiis anu ma iman kare waa wax yar ani waxa iga xanibana waa boqolyo dhowr iyo soddon kune xafiiska kaalay xafiiska kaalay boqolyo dhowr iyo soddon kunna waan ka maarmi karaa hadday idinkaa idin anfacayso
anagu lacagtaada walaal waxba kuma falayna laakin xafiiska kaalay dembi dembiila tahay
haa dembigaan aan anaa wax kuu sheegay waxaan ahay aayar ha lagu qaado ha lagugu qaaday kaalay de ha lagugu qaaday kaalay
de meel kasta xafiis uu ka fogeyn ma katimid ba xafiis
walaalow sidii dad waaweyn aan u wada hadalna maya wax saxa walaalana su sheegno waa runtaa waa kuma Xafiiska kaalay.
walaalo xafiiska Yaa.
kaalay xafiiska kaalay walaal Ah, waxbaa xafiis tabanaysaa walaalana.
soo ma waxbaa tabanaysaa soo ma
war meesha gindar dhaan jooga oran mee kun iyo sideed kilomitir baa iga- iga xigtee walaal a- hadda dembi baad gashay waxbaa wax waxaad samaysay crime marka xafiiska kaalay
waxaan sameeyey maad igu cadaysa walaal
walaal hadal ma karaynaa taa hawlo kalea noo yaale xafiiska kaalay hayade dadka inaa bacdaan marka meel ha u fadfadhiisanina waxbaanu kama kalayiin taase
af soomaaligaagana hagaajiya walaal waa ceeb